إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sala allahu calayhi wasalam ajmaciin amaa bacd aayadihii hadda laynagu dul akhriyayey waxaa ka mid ahaa waman kaana fii haadihi acmaa fa huwa fi laakhirati acmaa wa adalu sabiila ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan baryaynaa inaynu inagu indho tirin adduunka se inaan ugu indhabeelin aakharo indhabeelkan caadiga ma aha waa indhabeelka qalbiga qalbigu hadduu fasahaado qofku waa indhabeelayaa hadduu adduunka ku indhabeelana aakharu ku indhabeeli marka allaha subxaanahu wa tacaala waxaan baryaynaa sida wanaagga allah ina waafajiyo ibnu qayim qisadaa waan inii sheegay baa wuxuu yidhi nin baa wuxuu tegay qubuur qubuurtii markuu tegay buu qabri ku tiirsaday sidaa hadda aad ugu tiirsan tihiin jidaarka ama tiirka markaasaa hurda ku timid u seexday marka dhag kii qabrigaa marka la hadlay riyo mi qabriga ku jira qubuurta waa la degan yahay waynaga salaamin oo assalaamu calaykum si hadda in qofku inisoo assalaamu calaykum soo inima yidhaahdo iyagana waxaa la odhanayaa assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiin baa lagu leey waa reero degan weeye ma naaqusaan way bataan inagu laakin waa naaqisnaa marka ninkii baa nink la hadlo wuxuu ku yidhi yaa haadaa waa arkayaa ma ogtahay waa riyo riyadana haddayna sharciga ka hor imanaya inay weliba tahay xagga wacdiga way wanaagsan tahay bal waa mubashiraad qaarkeed mubashiraad wey waaa waxyaala inaga warrami laha laakiin waa ku ibtiloobaysaa ama qofkii waxaad moodaysaan weli marka isagana aakhiraad sii jiraysaa marka waa mubashiraad qaarkeed wuxuu ku yidhi yaa haadaa ilayka canii buui war iga fogow oo qabriga iiga tago gurigana ku jiro way ku tiirsan tahay ruuxa meelaha kale aad buu yidhi antum qawmun yacmaluuna walaa yaclamuun wa naxnu qawmun yaclamuuna walaa yacmaluuna buu yidhi waa kelimaha khatiir ibnuqayim wuxuu kelimada usoo aroorinaya wuxuu dad waa dadkuu rabaa quluubtooda inuu ku jilciyo idinku waxaad tihiin qolo shaqaalo ah indhala waxa warkama haysaan warmooga annaguna waxaanu nahay khubada ama xog ogaal laakiin baaga muutaan nahay buu yidhi marka roor iiga fogow buu yihi qabriga xagagaamar fadhiiso yidhi annagu baaga muutaa waa runtii waa saas xadiiskuna saas ugu soo oray idaa maata bnu aadam inqataca camalu shaqadii baa istaagtay marka nasalu llaha salaama ilahi waxaan baryaynaa adduunka intaan joogno inuu ilaahay indha ina siiyo oo ma aragtay waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur ilahay nuurkaa inuuna siiyo ilaahay waan baryaynaa subxaanahu wa tacaala cashru awaakhir baa inagu soo dhow kelimaan ka odhan doonaa intaanan daadegin in sha allah haddii alla qadaro laakiin fii haadihi leyla aayaddan wax yar aan is ag taago walow raalli iga ahaada waxaan malay cabashi jirto inaan inagu dheereeyo aan jecalhayna inaan habeennay ini daayo oo dad aniga ahayn ay tacliiqiyaan waa jeclaan lahaa xoogaa ka nasto haddaa qur-aanka aan akhristo intaan masaladaa aan intaan meel fadhiisto oo dadka sideed ula hadashaan ay dhahdo aan ka baxo waan jeclaan lahaa macalinimaduna dhibteeday leedahay macalinimadu dhibteeday leedahay mudda aan yarin baada macallin ahaa dhibteeday leedahay waxaan ag joogsanayaa caawa daqaa'iq aayaddii hadda sheekhu nagu dul akriyeeyey maxaan ku dhaha imaamku oo ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala duulaa waxyaalaha dadka la rabo bisha tana in laga daweeyo oo amraadulquluubka ah waxaa ka mida kibirka waxaa ka mida icjaabka waxaa ka mida khuyalaha waxaa ka mida tiiha qofka oo ma aragta wareera ilaahay aayadda kalena wuxuu ku yidhi tilka daaru laakhirata najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin maxay aayaddaasi daartaa la sheegaya waa tee daaruhu waa afar oo inagu aan marayno la tarkabunna dabaqan can dabaqin waxaynu maraynaa xaalooyin maraaxil safar guuritaan baa soconaynaa allah u naxariistee macali maxamuud raxmatullaahi calayhi taraxamu calayhi oo dhimasho ku timid rabadaanta hortii baan iskaga kaftamay halkan kal hore markuu nala joogay markaasaan ku uhi war macallin sheekh waxaad rabtaa inaan ugu dan gaadha halkan waqooyi bariye inaan nala degto marinti dhulkan engegan anaa ku idhi waxaad webigii iyo dhulkii baa rabtaa markaasuu kelimay igu soo tuuray oo hadda barsaku ku jiraaye adduunkuba waa kumeelgaad buu ihi sheekh kelimdii marka dhaartii markii la ii sheegay geeridiisa baa kelimadii waxay ugu noqotay waran daaruu waa afar daar waa tanaan ka soo baxno waa hooyo caloosheeda daar wey daarta labaadna waa tan haddaan joogno marxalada labaad marxalada labaad marxalada barsakho oo waxay udhaxaysaa bayna adunyaa iyo maxay udhaxaysaa bayna alqiyaama inta udhaxaysa wey waa xaalo dadku waxay ku nool yihiin garan mayno ilaa wixii laynooga iftiimiyey maahe waa qeyb nin garan karaa ma jiro wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila wixii wax yar wax yar baa laynooga sheegay qur-aanku ka sheegay axaadiistu ay ka sheegtay dadku kolkay dhintaan ilaa qiyaamahaasay ahaanayaan wax yar baa laga sheegay daarta dambe waa tii marka daarta nihaayada ah ee maqarka ah oo la raadinayo waa tilka daaru laakhira waa daarta u dambaysa weeye oo daaraha saddexda ah ay ku gabagaboodaan waa ta dambe waa jannada ima aljanna fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir daartaas weeye marka daartaas ilaahay wuxuu yidhi waxa weeye xataa ma ah samayn qolada aan xataa iraada kaga dhicin aan doonin weeye hataa samayn ma aha samayntu waa khatar xataa ma in doonin laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada culuwaasi waa laba nooc culuwun ma aragtay cala alxaq xaqii oo laga kormaro oo la diido ama cani ilxaq layska korraysiiyo culuwun cala alkhalqi ama cani ilkhalqi iyo dad aadamaha oo la liido marka nasal allaha salaama noocaas waa badan yahay noocaas aad buu badan yahay ilahay ha naga nabadgeliyo kibir kibir ilahu naga nabadgeliyo waxaa la qaatay inaad ilaahay la kulanto adoo biso oo kale ah macnaha tawaaduc adoo wax kasta iska jiray garbaha lagaa jaray kibirka lagaa baabi'iyey inaad ilaahay la kulanto adiga oo daliilah udcuu rabbakum tadarucan wa khufya inahum inahum yusaari inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban wa rahaba waa dadkii ilaahay doortay rusushii oo lagu soo sheekeeyey baa lagu khatimay iyo aayadda maaragtay hadalkoogii lagu khatimay ha iyagoo khaashiciinah saasay ahaayeen nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiiska ku sugan fii saxiixi muslim fii kitaabi aliimaan can cabdillaahi bni mascuudin qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam laa yadkhulu ljanna man kaana fii qalbihi mihqaalu dara aad u fiirsada khatarta aan ku sugannahay mihqaalu dara quraanjada ta ugu yaryarba ka dhigba ama huubaha yar oo la arkaynoo qoraxda markay soo gasho dhex socsooda nuurka maaragtay iftiinka ka soo gala qoraxdao tira haddaad qaba adan qaban karin oo laydhaada ka baxsanaya gali maayo jannada intaa in la eg qofka qalbigiisa oo kibirgi ku jirto nin baa marka naxay oo booday wuu yidhi yaa rasuula yahay ina arajula yuxibu an yakuuna hawbuhu xasanan wa nacluhu xasanan wuxuu u kolka u qaatay inuu qofku kolkuu soo labisto uu isqurxiyo oo ilaahay dee aayadda kale wuxuu yihi khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin ziinadiisa soo qaato inay kibir tahay markaa nebigu sal ly slam wuxuu yihi alkibru wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam waxa weeye ma aragtay markuu saa u sheegay buu yihi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal subxaanahu wa tacaala ilahay sifaatkiisa waxaa ka mida kii quruxsan inuu yahay hadihi sifa min sifaatihi in allaha maay waa amaal in allaha jamiilu yuxibu ljamaal quruxdana ilaahay waa jecelyahay ninkiisa soo qurxiya oo markaa kibir iyo wax kale ayna ku jirin ilaahay waa jecelyahay noocan weliba quruxdaa waxaa ku hoos jirta ilaahay rusushuu soo diray dadka way ugu quruxsanaayeen raabeen dhaweyd maxaynu marayna nabiyullaahi yuusuf haweenkii maxay yidhahdeen markay warramayeena la hormariyey oo naagtii damacda inay tusto waxa iyada saaqay inay arkaan oo iyadana iyagana ay saaqdo dhex gasho haadaa basharan bay yidhahdeen in haadaa malakun kabiir kariim soomaaliduna saasay yidhaahdaan wixii qurasa waa malag bay yidhahdaan wixii maaragtay foolxuna waa jin bay yidhaahdaan oo iyaguna waa saas soomaalida la tira caamada daribaadiya waxay yidhahdaan alla malag baan maanta aragnay oo muxuu yahay wallaahi qof saa u quruxsan oo saas oo saasa soomaalida waa isticmaashaa kelimada carabina waa isticmaashaa sidaa ilaahay kaga soo raray umadihii horena u isticmaalayeen quruxdaasi waa gaar quruxdani waa tii takasubka oo la shaqaysanaya wey marka maxaa laynaga rabaa tawaaduc man tawaadaca lilaahi ilahi subxaanahu wa taala qoofka ilaahay u tawaadaco id isu waxeeya rafacahu llah waxaa la rabaa inaan tawaaducdo hadda aayaddu akriyay imaamku waxaa ka mid ahaa wakfid lahumaa maxay ahayd aayaddii janaaxadul min araxma yani waa hooyiya aabo hooyiya aabay hadda qiimahay leeyihiin ayaa garan kara ayaa garan kara warmahoy aaba ayaa garan kara nin dee ilaahay subxaana wa taala fadilay indhaha saari hooyadii yaabiyo socdaan iyo indhaha saari kara waa noloshaadii oo dhan bacda tawxiid iyagaa ku xiga sababtoo iijaadkaaga waxaagoo dhan weliba hooyo bidaat hooyo hooyo weliba soomaalkiisa waa gaar bay ahayd marka maxaa laynaga rabaa maxay aayaddii kalena ay waqfid waa bir cashiraadka la aqribin waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin khafd aljanax baa la rabaa qofku kibirka inuu iska ilaaliyaa la rabaa halkan bal aayaddan marka u fiirsa walaa tamshi fi lardi maraxan adoo kibirsan ha dhulka had soconin inaka lan takhriqa alarda walan tabliqa walan tabluga aljibaala tuulaa dhulka miyaan dilaacin karnaa hadda mise raad unbaad ku reebi haddaad marto ma dilaacinaysaa dhulka xoog ma jaaxaysaa oo ma dejinaysaa lan tahriqa alarda xagga dherarkana maxaa tahay tiqsi oo kale buuraha u tahay walan tabluqa aljibaala tuula buurahana dherar ma gaari kartid abadan tamartaaduba waa intaas weeye marka maxaad mudataa sidaad u yar tahay ood u tamar daranta oo weliba dhiig u tahay iyo lafo oo maxaanku idhahda qul kunuu xijaaratan aw xadiidan bal ilaahay dhegayso dhagax noqda oo bir noqdaa la yidhi birtay dhagaxba ku jiraan la yidhahda culimmadu culimada hadda dhakhaatiirtu waxay leeyihiin birtan ilaahay uu sheegaya dhagaxan dadku ku jiraaba oo jidhku ku samaysan yahay ilaahay sidaa darteed buu ayuu u ishaaray laakiin aayaddu waxba socotaa xataa dhagax hataa tihiin wax kasta haddaad tihiin saasaa laynagu samaynayaa marka maxaanku idhahdaayey walan tabliqa aljibaala tuula marka waxa la rabaa qofku inuu tartiibu socdo abu dujaana simaak ibna xarbi baa markaa dagaalku bilaabmo oo la iska hor yimaa jihaadka buu wuxuu duuban jiray duub cas markaasuu haddana wuxuu daadin jiray xumbo sida awrkii qooqanaa buu xumbo daadin jiray markaasuu haddana wuxuu ku socon jiray suulasha xarago iyo ma aragtay isjejabis markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal l sl ina inahaa mishyatun yaqdabuha allaahu ilaa fi hada almawdic waxa weeye qaabo socod ilaahay uu necab yahay ilaahay u ka cadhoodo ilaa halkan maahe laakiin halkaas oo mawdka ah meel lagu xaragoodo ma ah ninka ku xaragoodaa waa wiil wiil ka tegey ha xaragoodo faraa laga qaadaya ka halkaa ku xaragooda ee gaalada qalbigooda jebinaya waa la rabaa mudarif ibni cabdillaahi ibni shakhiir raxmatullaahi caleyh nin sheekhu wuxuu ahaa dadka awliyada dadka fiicana oo mutawaadica baa wuxuu arkay nin muhallab baa la odhan jiray aad jubba intuu soo qaaday isa soo dhisay isa soo dhisay oo markaa isjejebinaya oo war iska hayna markaasuu la hadlay oo wuxuu yidhi war waa sidee kadaa waa sidee markaasuu ku yidhi ama tacrifunii miyaadan i garanayn buu yidhi nayada lahay waa sidee madan aqoon maxaa kelimadaa igu tuuraysaa waa maxay hadallada noocaas oo kale ah markaasuu yidhi balaa acrifuka waa ku garanayaa oo xaqiiqdaadaan garanayaa wuu dhegaysta awaluka madira wa aakhir awaluka madira wa aakhiruka jiifatun qadira wa baynahumaa taxmilu lcadira waa ku garanaya bri awalkaa waxaad ahayd buu yihi biyo la iska ilaaliyo wasakha ninku hadda markuu habeenka isku junubo marada haddinu iska hagaajinay waa dhegdheg lama iman kara dadka dhexdooda war iska maydhaa weeye waa ilaa maradii baa isku dhegaysa waa wasakh waa wasakdaas horta ka abuuran tahay waxaanad ku dambayna bakti baad noqon buuri oo haddii dibadda lagaaga tago aad uri labadaa dhexdooda oo tamashlaynayana saxara kaa buuxda buu ku yiri maaa de miyaana ku garanayn bu marka miyaana ku aqoon miyaada sidaa ahayn asalkaagu muusaa ahayn aakhirkaagu muusaa ahayn miyaada sidaa u sifaysneyd nacam sidaas wey nin baa waxaa lagu yidhi kayfa tara annaas oo mutakabira dadka seed u arkaysaa baa la yidhi araahum kalbacuuda buu yihi kan ururtaan u arkayaa buu yidhi yani suu dadka u liidaya wey wahum yarawnaka kadalika baa lagu adigana saa kane cayar bay ku arkayaan baa layidhi ku kaloo mutawaadacaa la weydiiye waa dadka sideed u arki markaasuu yidhi waxaan u arkayaa allah waa inay iga wada sarreeyaan dhammaan markaasaa la yidhi sidaasay iyaguna ku arkayaan inaad ka sarrayso oo nin wanaagsan aad tahay bay ku arkayaan aljasaau min jinsi alcamal kamaa tadiinu tudaan marka icjaabku waa sidaan uga badbaadno way adag tahay icjaabku waxa weeye halka nin intu ku cibaadaystay ama habeenka cibaadaystay ama nin khudbadiisu waxoogaa roontay dadka gasho ama qiradiisu macaan tahay ama cilmi yar leh oo markaa naftu intay u waramto ina nafsa la amaaratun bisuu maxaa yeelay jihaadu nafsi jihaadu shaydaan jihaadu lmunaafiqiin jihaadu lkafara jihaadku waa afartaas jihaadu nafsi baa ugu horeeya qofku naftiisa waa inuu la dagaalamaa uu kala dagaalamaa inay camalkiisa buriso oo markaa ay tidhaahdo adaaba dadka ugu sheeksan ayaa adiga kula mida ayaa kula qiraaa ayaa kula maaragtay cilmiya ayaa muhandis ada kula mida miyaa ma jiro haadaa yuxbit alcamala ciyaada billah ilahay baan ka magan gallay subxaanahu wa tacaala arrintaas waxaa loo baahan yahay qofka muslimkaihi muslimka kolkaad aragto waar ma adaa warkahaya ninkan u weys yahay ways alqarani amaankii dhow waa dhaafo kama sheekayne lama aqoon cumar baa raaraadiyey yamaani weeye waa la raaraadiyey yamaniyiintii waxay idhaahdeen ma kii faqiirka ahaa oo dharka liitay sitay uwayskaasi waa jiraa waa isaga weeye war maadaa warkahaya dadka ninka maaragtay ugu basaasan oo maaragtay aan suura maanta inuuba soo maydhanin oo arrintuuna duruufta u saamxin inuu weys yahay maadaa warkahaya ma adaa warkahaya weli ilaahay inuu yahay adu ummaddu ha kaa badbaado naftaada hoos dhig inaad kor isu qaada ma aha abadan darajaad ku helaysaa marka maanta waadaca lilaah soo ma arkaysa oo ilaahay hoos dartii isu yareeya hoos isu dhiga rafacaahu llah dadku dee marka way kala duwan yihiin waa khatar waxaan anu ku garaadaystay sigaarka dadka cabba dhammaantood waa mutakabiriin weeye waxyaalaha ku garaastay ka mid tahay matalan shir baa la iman ama gabadh baa la soo dooni ama nin xidada meel iman ama nin baa meel imanaya sargaalah dee kolkuu meesha yimaado suu isu tuso inuu nin weyn yahay baakir buu la soo baxayaa alaysa hadaa min almutakabiriin awal intuuna kula hadlay horda baalka inu ugu daaraa wey anaa ku garaadaysta marka qofkii wiilkii yaraa waxaa galaysaa waxaa maaragtay sharaftan iyo wanaaggii waa sigaare adna daar waaba ku daroogoobaya waaba khalaasba waa kaa daroogoobay baaba-ay midda kale walaa tamshi fi lardi maraxan soo ma ah maxaa lainooga rabaa dadka ilaahay abuurka abuurkan ka warrami waktigiina de waa nagu dheereeye raalli ahaada inaad raalli ka tihiin baan u malay dadka abuurkooga kolkay socdaan qolaa sidaa u socota waa abuur qolo kale waxa u socotaa korba u boodboodaa qolo kale waxa u socotaa ama kontonada gaadhay ama lixdanka jilbaha miyaa laga hayaa qolo kale waxa u socotaa gadaal ina u dhacayo amaad moodi qolo kale waxa u socotaa suulashay ku socdaan qolo kaleo waxaa jirta marka intaas abuur weeye dadka haddaan fiiriye socodkoogi aayadda markaa rabay de inaan fasilkeega fahmo waa inaan dadkii eegaa bal ilaahi ka hadlayay walaa tamshi fi lardi maraxan meel intaa fadhiistaad fiiriye marka dadka se u kala socdaan waxaa marka imanaya nin abuur ilaahay u abuurin siuna ilaahay u abuurin u socda waa kee waa ninka saa u socda wey waa kibirkii ugu dambeeyey gabadh baan gaari jiirsiin gaari boosaaso dee ma arkayn waa gabadha soo kacday baaluqad wey wanaag wey laakiin lama guursan baan malay markaasaan waxaan ku yidhi maraayadda hoos u dejistaan iska gaariga dhana waa leexo mataqaanaa daymada noocaas waa kibir meesha ugu dambaysay kibir meesha ugu dambaysay ciyaada billaah ilaahay baa ka magan galay kibirka ilaahay ka magan galay kibirka addoommo ilaahay noqda dhulka socda berri intaan kafan kalayni gelinin waa inaad kafanka sii gashaa hortii isu diyaariya qabri isu diyaariya su-aal su-aasha aadama kuma weydiinayo munkar iyo nakiir baa ku weydiinayo adoo caydh ah soo ma arkaysid oo ilaahay ugu tagtay saaad u soo baxday hooyada dhaanta hooyada ka soo baxday beesamaada wadani laakiin waxa wey waad qaawanayd hadda waxa suroogays hadduun dugaa ku celin ama dayaari ku googaynin ama bad ku siibanin maracad baan kulley kugu duugaynaa maradaasaa sagooti ku adhoobana waxaan kaaga dhelaynaa barkimo firaashkuna waa ciid guriguna waa waxa weeye waa gebi iyo ma aragtay ciid ishaysata weeye halkaa u diyaargarow ninkii isqaadqaadayow taasaa ku sugaysa wabiاllahi towfiiq sala اllahu ala